halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goor baa lagu soo xiganayaa kutubbada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkii bay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xalka ku saabsan xukunka xaqa ah ee ilaah uu ka doonayo kuwa amarka ama talada beelaha u haya waxaannu aragnay haddaba sida dadka qaarkii ay u isticmaalaan ama u silciyaan dadka kale markii iyaga amar loogu dhiibo waxaan kaloo aragnay in ilaah uu eegayo macaamilkeenna oo haddii kuwa laga tiro badan yahay aynu tiro ugu faanno in ilaah uu ina eegayo oo weliba uu ina xukumayo waxaase uu doonayaa inaynu sidiisa oo kale noqonno oo garta si xaq ah aan u qaadno waayo ilaah wuxuu ku leeyahay xaakinnada marka dhinaca kale laga eego waa inaad aniga i matashaan waayo maalintu way imaanaysaa marka aan midkiin waliba u xukumayo falimihiisa waxaan haddaba dareensanahay in xaakin waliba uu aqoonsanaado xaqiiqada ah inuu ilaah hor imaanayo haddii gartii uu ku xadgudbo xaakinnada maalmaheenna jooga waxay u muuqdaan inay doonayaan amarka ay haystaan awgeed in dadka ay ku amar ku taagleeyaan oo welibana ay u muuqdaan kuwo aardoon ah oo doonaya inay dhiig badan daadiyaan waxay doonayaan inay u naxariistaan maxaysatada dembiilayaasha ah waxaase ilaah oo doonayaa waxaase ilaah oo doonayaa in garta si aan eex lahayn loogu naqo kuwa masaakiinta ah iyo kuwa tujaarta ah ma ahan inaad kan hodanka ah gartiisa ka qalloociso oo aad uga eexato mid maxaysata ah oo qaa'in ah haddaba go'aankii si xaqdarre ah loogu xukumo dadka ilaah baa samadiisa quduuska ah ka soo fiirinaya haddaan caawa idin bilowno meeriska kitaabka ishaaciyah ayaa wuxuu cashirku ka bilaabanayaa kitaabkii ishaaciyah baalka siddeed boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka tobanaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan waxay ku dhex foorarsan doonaan maxaabiista oo waxay ku dhex dhici doonaan kuwa la layn doono ha ahaatee cadhadiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay haddaba in caddaaladda la marin habaabiyo waa dagaal ka socda dabaqad waliba ee bulshada ah waana waxyaabo aan laga waayaynin bini'aadmiga oo ka markhaati kacaya sida ay u dhaceen oo ay uga habaabeen dariiqii rabbiga maanta waxaa dunida ka jira hoos u dhac xagga damiirka ah oo aan horay loo arag waxaanse iminka eegaynaa maaddada labaad ee qusaysa xukunka reer banu israa'iil waxaanse iminka eegaynaa maaddada labaad ee qusaysa xukunka reer aashuur kadib markii ay reer banu israa'iil naafayso haatan furaha qidcooyinkan ku qoran cutubkan tobanaad ayaannu wax ka eegaynaa waxaana halkan yaalla warbixin tii ugu cajiibsanayd ee ku qoran kitaabkan waana mid aad u wereerinaysa dad badan oo akhriya kitaabka haddaba haddii aadan jeclaysan waa ilaah kan hadalka addoonkiisii ishaaciyah kaga kor hadlay waxaana qorniinka uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka tobanaad aayadda shanaad ee baalka siddeed boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore sida tan hoog waxaa leh kan reer ashuur oo ah ushii caradayda iyo hangoolka dhirifkaygu gacanta ugu jiro waa aayadda furaha u ah waxa ku qoran cutubkan oo waxay iftiiminaysaa ujeeddada guud ee ilaah waayo aayaddan waxay leedahay ilaah wuxuu u isticmaalayaa reer ashuur sida ushii caradiisa ee gacanta ugu jirta si uu ku edbiyo dadkiisa israa'iil markaana hadalkaasu waa mid yaab leh waana in ilaah ul ahaan uu u isticmaalayo reer ashuur wuxuuna doonayaa inuu dadkiisa ugu soo celiyo asluubtii iyo akhlaaqdii haddaba baabba'a ay keeneen reer ashuur waa mid iyaga kaga timid gacanta rabbiga haddaba dadka maanta arrinkaasi isaga ah wuu ku adag yahay oo ka daadegi maayo weli meeriskii cutubkan ayaannu ku jirnaaye haatanna waxaannu eegaynaa aayadda lixaad ee cutubka tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan isagaan u diri doonaa inuu quruun cibaadolaawayaal ah ku kaco oo waxaan ku amri doonaa amar ka gees ah dadka aan u carooday inuu maalkooda dhaco oo uu maxaabiis kaxeeyo oo uu iyaga ugu tunto sida dhoobada jidadka dhex yaal ilaah haatan wuxuu leeyahay waa isaga kan reer ashuur u diraya dadka israa'iil iyo kan boqortooyada waqooyi ee israa'iil maxaabuusnimada u kaxaysanaya reer ashuur waxay calaamad u yihiin boqortooyo kale oo ka soo bixi doonta waqooyiga israa'iil kuwaasoo ilaah uu isticmaali doono maalmaha ugu dambeeya dad badan oo ka mid ah mufasiriinta ayaa waxay rumaysan yihiin in aayaddan ay qusayso xayawaanka ka soo baxaya badda ee laynoogu sheegay kitaabka muujintii cutubka saddex iyo tobanaad kaasoo xukumi doona boqortooyada reer rooma waxaanse isleeyahay kuwo badan baa waxay u fasiraan aayaddan sidii ay doonaan haatanna waxaannu arkaynaa in ilaah uu raalli ka noqday in reer ashuur oo ahaa niman arxan daran ay dadkiisii noolaa maalmihii ishaaciyah soo weerareen oo ay qabsadeen marka ay sidaas tahay ilaah wuxuu adeegsadaa quruun si uu quruun kale oo cibaadolaawayaal ah ugu baabi'iyo oo markii rafaadku uu ka bato ay ugu dambaynta ku gartaan inay ilaah ku caasiyoobeen weli waxaannu ku jirnaa meeriska kitaabka ishaaciyah waxaanan eegaynaa cutubka tobanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed oo waxaa qoran sida tan hase ahaatee isagu saas kuma tala jiro oo qalbigiisuna saas kuma fikiro laakiinse waxaa qalbigiisa ku jira inuu baabbi'iyo uu jiro quruumo aan yarayn waayo isagu wuxuu leeyahay amiiradaydu dhammaantood soo boqorro ma aha haddaba haddii maalintii reer ashuur ay weerarayeen reer banu israa'iil lagu odhan lahaa ma waxaad tihiin ul lagu canaananayo israa'iil way kugu qosli lahaayeen haddii qaramada kale ee dagaalamaya midkood lagu yidhaahdo war adiguma waxaad tahay usha rabbiga si qaranka aad la dagaalamayso ee aad haatan ka adkaatay asluub iyo edabba loo siiyo ayaa iyaguna ay kugu qosli lahaayeen waayo markaasi iyada ah lama ahan qaramadaasi in ilaah uu isticmaalayo inkastoo iyaga qudhoodana xukun kale uu sugayo waxay ku gardaroonayaan qaranka israa'iil haatan inkastoo weliba ilaah uu og yahay inay gardaran yihiin ayuu raalli ka noqday in boqortooyadii waqooyi maxaabuus ahaan loogu wato dalka reer ashuur waxaa markaasi reer ashuur indha tiray kibirkoodii iyo daandaansigoodii iyo cirweyninkoodii waxaa weliba maanta dunideenna aan laga waayaynin qaran la mid ah sida ilmaha oo kale oo aan dagaalka ay qaadayaan u fiirsanaynin ha yeeshee haatan ilaah wuxuu xukun dusha ka saarayaa qaramadaasi aan u fiirsanin caddaaladda iyo sinaanta laakiin eegaya had iyo goorba kuwa ay ka xoog badan yihiin si markaasi ay u soo biliiliqaystaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa baalka siddeed boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed markii sayidku shuqulkiisa oo dhan ku dhammaystiro buursiyon iyo yeruusaalem wuxuu odhan doonaa boqorka ashuur ayaan u ciqaabi doonaa midhaha qalbigiisa isla weyn iyo faanka indhihiisa kibrayba waxaannu inta ku arkaynaa markii ilaah dantiisa uu ka dhammaysto reer ashuur oo ah inay ciqaabaan dadkiisa ilaah wuxuu u soo jeesanayaa iyaga oo xukun buu dusha uga tuuri doonaa iyaga qudhoodu la baxsan maayaan xumaantii iyo eeddii ay galeen ilaah wuu ciqaabayaa ishaaciyahna wuxuu inoo muujinayaa in ilaah uu maamulo oo uu xukumo qaramada dunida oo dhan iminka wuxuu ina weydiinayaa oo uu inagu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka ishaaciyah cutubka tobanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan miyuu faasku ka faanaa kan isaga wax ku gooya minshaartuna miyay iska sii weynaysiisaa kan iyada ku shaqeeya waa sida haddii ulu iska gilgisho kuwa iyada kor u qaada amase sida hangool kor u qaada kan aan qori ahayn waxaa ilaah inta uu inagu hoga tusaalaynayaa in qaramada oo dhan ay qalabkiisa yihiin oo wax kasta ee uu doonayana wuxuu ku samaynayaa qaramadaasi iyaga ah isla sida uu haatan u isticmaalayo reer ashuur waxaa markaasi haatan laynooga baahan yahay inaan ku cibrad qaadanno waxyaalaha ilaah dunida uu ka sameeyey waa hore oo aynu xasuusanno in sharka aynu ku dhaqmayno wakhtiga ilaah oo goostay laynaga jaasayn doono waxaa loo baahan yahay in waddanka ay hoggaanka u hayaan rag garasho leh oo ogsoon in dadku ay ku kala duwan yihiin aaraahda iyo fikirka sababtaasi aawadeedna in la oggolaado in qof waliba wixii la quman uu doorto oo uu rumaysto oo sidaas heshiis lagu ahaado waxaan markaasi idiin sheegayaa inaan qaran ciqaabta ilaah ka baxsan kara uusan jirin xitaa haddii qarankaas uu weligii soo jiray waxaa ka adkaan kara mid kol dhow soo baxay oo soo xoogaystay waxaana ilaah haatan uu leeyahay reer ashuur waa sida faas gacanta rabbiga ku jira bal haatan aynu eegno maaddada kale ee ku saabsan wakhtiga dhibka weyn uu imaanayo dunida sida ishaaciyah haatan uu waxyoonayo iminka waxaannu eegaynaa muuqaalkii kuwa israa'iil ka haraya wakhtiga dhibka weyn uu jiro waxaanan eegaynaa haatan oo aynu hoos ugu daadegaynaa baalka siddeed boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka tobanaad aayadda labaatanaad sida tan oo waxay maalintaas noqon doontaa in kuwa dadka israa'iil ka hadhay iyo intii dadka yacquub ka baxsatayba ayaan mar dambe ku tiirsan kii iyaga wax ku dhuftay laakiinse waxay si run ah ugu tiirsan doonaan rabbiga ah kan quduuska ah oo dadka israa'iil haddaba aayaddan kitaabka ishaaciyah inoogu qoran waxay ku sii jeeddaa oo ay wax ka sheegaysaa marxalad ka shishaysa tan markaasi ay reer ashuur ku jiraan sidaannu arki doonno marka uu leeyahay ishaaciyah maalintaas wuxuu ula jeedaa maalinta rabbiga oo ka bilaabanaysa wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu daadegaynaa cutubkan tobanaad oo waxaannu akhrinaynaa aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay dadkayga siyoon degganow kan reer ashuur ha ka baqin ushiisu kugu dhufan doonaa oo hangoolkiisu kuu qaadan doonaa sida masriyiintu sameeyeen oo kale haddaba kaasu waa hadal lagu dhiiragelinayo dadka reer yuhuudda ah oo taasuna waxay caddaynaysaa in iyaga laga samata bixin doono gacanta reer ashuur weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubkan waxaanan iminka eegaynaa aayadda toddoba iyo labaatanaad ee isla cutubkan tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo maalintaas rarkiisa ayaa garbahaga laga qaadi doonaa oo harqoodkiisana surkaaga laga dejin doonaa oo harqoodkuna wuxuu u baabi'i doonaa saliid aawadeed bal haddaan intaasi ku yara joojinno waxyiga ku saabsan reer ashuur ayaannu iminkana eegaynaa dagaalka quseeya armigidon haatan ishaaciya wuxuu eegayaa wakhti ka durugsan maalmihii uu noolaa haddii aynu horay idinku sii wadno kitaabka ishaaciyah cutubka tobanaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa laba iyo soddon ee baalka siddeed boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan cayaad buu yimid oo mikroon buu dhex maray oo wuxuu alaabtiisii dhigtay mikmaash way gudbeen meeshii laga gudbi jiray oo waxay ku dhexeen gebac raamaah way gariirtay gibicaahdi saa'uulna way carartay magaalada galiimay codkaaga kor u qaad laayishaay maqal adaa hoogay canaatootay madmeenaah way carartay oo dadkii gebbiim degganaana waxay isu soo urursadeen inay baxsadaan maantadan wuxuu soo joogsan doonaa noob oo wuxuu gacantiisa ku ruxaya buurta magaalada siyoon oo ah kurta yeruusaalem haddaba qaybtani waa qayb xusuus mudan oo waxyi ah waxaa halkan inoogu qoran magaalooyin geddigoodba ku yaalla jeruusaalem oo waxay ina tusaysaa oo qariidada lagu muujinaya toobiyaha ay qaadi doonaan reer ashuur iyo weliba kan xagga waqooyi israa'iil ka soo faragelin doona mustaqbalka kaasoo aan haatan la sheegi karin waxaase dadka qaarkii ay rumaysan yihiin in dowladda dhanka waqooyi ka imaanaysa ay tahay ruushka kuwana waxay rumaysan yihiin inuu yahay shiinaha haddaba labadaasi dalba waxay yeruusaalem ka xigaan dhanka waqooyi mikroon waxay ku taallaa koonfurta aayaad waana halkii yonataan oo ahaa wiilkii saa'uul oo ahaa boqorkii koowaad ee reer banu israa'iil uu kaga adkaaday cadowgiisa waana isla meeshaasi meeshii jenaraal alenbay uu kaga adkaaday turkiga gebac meesha la yidhaahdo iyo raamaah waxay dhanka waqooyi ka jiraan magaalada yeruusaalem canatoodna dhanka waqooyi ayay yeruusaalem kaga beegan tahay waana halkii uu degganaa nebi yeremiyaah laayisha waxay ku taallaa meel ka durugsan yeruusaalem oo waxay halka qashinka lagu daadiyo ee magaalada kaga beegnayd dhanka waqooyi gabiin waxaa sida abbaarta ah loo malaynayaa inay dhanka waqooyi ku taallay ha yeeshee meeshii ay ahayd ilaa iyo haatan la garan maayo noob oo ah magaaladii u dambaysay intii ku qornayd qidcadii kore ayaa iyana ku taallay dhanka waqooyi ee caasimaddii yeruusaalem oo waxay ku taal meel magaalada u muuqata waxaa haddaba magaalooyinkan kor laynoogu sheegayo ay muujinayaan sida loo qabsanayo magaalada oo cadowguna uu tallaabo tallaabo magaalada oo dhan u hareerayn doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad waxaa qoran sida tan bal eega sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu laamaha u goyn doonaa si aad looga cabsado oo kuwa waaweynna waa la jari doonaa oo kuwa dhaadheerna waa la ridi doonaa ilaah wuxuu soo faragelinayaa hawsha oo wuxuu samata bixinayaa dadkiisa waxaan rumaysanahay intaasu ay qusayso imaanshaha labaad ee masiixa marka uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida haddaan horay idinku sii wadno haatan oo aannu soo dhammayno cutubkan ayaannu eegaynaa aayadda afar iyo soddonaad oo ah dhammaadka cutubkan tobanaad waxaana qoran sida tan oo jiqda duuddana bir buu ku jari doonaa oo lubnaan waxay ku dhici doontaa mid xoog badan gacantiis haddaba anigu waxaan rumaysanahay kan ishaaciyah uu leeyahay mid xoog badan gacantiis ayaan shakila'aan aaminsanahay inkaasu uu yahay masiixa marka uu dunidan ku soo laabto haddaan intaasi ku soo koobno xigashada cutubkan tobanaad ayaannu iminka idiin bilaabaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee kitaabkii ishaaciyah dhegaystayaal cutubkan kow iyo tobanaad oo mawduuciisu uu yahay shakhsiyadda iyo awoodda boqorka ayaa ujeeddada iyo barnaamijka uu noqonayaa boqorka cutubkan kow iyo tobanaad waxaannu horay u sii ambaqaadaynaa waxyigii ka soo bilowday cutubka toddobaad oo ku soo dhammaanaya kan laba iyo tobanaad haddaba qaybtan ka bilaabanaysa cutubka toddobaad ilaa laba iyo tobanaad waxaa soconaya waxyi iyaga oo dhaniba loo muujiyey nebi ishaaciyaah wakhtigii axasyaah boqorka uu ka ahaa dalka yuhuudda cutubkii la soo dhaafayna waxaannu ku aragnay wakhti la xukumayo dadka waana wakhtiga ciise masiix uu soo noqonayo waana dhammaadka wakhtiga dhibka weyn uu jiro cutubkan kow iyo tobanaad waa mid ka mid ah waxyiyada ka hadlaya masiixa ee quseeya qorniinka wuxuu ka hadlayaa imaanshaha masiixa ee ku aadan boqortooyada mustaqbalka iyo barnaamijyada uu la imaan doono markii aynu soo gaarno cutubkan laba iyo tobanaad ayaannu arki doonnaa iyadoo laysku soo darayo qaybtan oo dhan oo sayidka lagu caabudayo boqortooyadiisa haatanse aynu idin bilowno xigashada cutubkan kow iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waa baalka siddeed boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo jirridda yeesay biqil baa ka soo biqli doona oo xididadiisana laan baa ka soo dhalan doonta haddaba waa wax xiise leh inuu yidhi biqil baa ka soo biqli doona haddaba halkan daa'uud laguma sheegin waxaase halkan laynoogu sheegayaa daa'uud aabbihiis oo la yidhaahdo yeesay ama jese waxaa markaasi taasu ay ka micno tahay in kii ka soo farcamay yeesay uu ka soo farcamay daa'uud waxa uu u aadayo waxa weeye in yeesay uu dhalay daa'uud daa'uudna leeyahay carshiga boqortooyada markii ugu horraysay haddaba ma ahan ee laynoo soo sheego wax ku saabsan laanta horay baa laynoogu soo sheegay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka afraad aayadda labaad haddaba marka la eego erayga laan ama xidid waa isku macne marka la eego luqadda ingiriisiga laan markii loo eego luqadda cibraaniga ayaa eraygaasu wuxuu yeelanayaa siddeed iyo toban macne oo kala duwan waana haddaba biqilka ama laanta soo dhalanaysa waxa lagu sifaynayo ciise masiix ishaaciyah cutubka saddex iyo kontonaad ayaa lagu sifeeyey in isagu uu la mid yahay xidid dhul engegan ka soo baxay haddaba waa dhab in masiixu uu ahaa xidid dhul engegan ka soo baxay waayo kuma uusan dhalan guri boqor leeyahay wuxuuna weliba ahaa reer naasareed aan waxba haysanin sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxayna leedahay sida tan wuxuuna yimid uu degay magaalada naasareed la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga hadlay waxaa loogu yeedrayaa nasraani ciise masiix wuxuu ku soo koray naasareed wuxuuna ku dhashay beytlaxam oo ahayd magaaladii daa'uud laakiin welibana ahayd magaaladii yeesay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciyah ayaannu eegaynaa cutubka kow iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo waxaa ku dul joogi doona ruuxa rabbiga oo ah ruuxa xikmadda iyo waxgarashada iyo ruuxa talada iyo xoogga iyo ruuxa aqoonta iyo kacabsashada rabbiga waxaa haddaba dhegaystayaal halkan laynoogu sheegayaa barakooyin waaweyn oo la saaray sayid ciise masiix toddobadaasi xoog ee la saaray sayid ciise masiix waxay kala yihiin sida ku qoran aayaddan labaad kow ruuxa rabbiga labo kan xikmadda saddex waxgarashada afar kan talada shan kan xoogga lix aqoonta iyo weliba ka cabsashada rabbiga haddaba tirada toddobada ah ee ku qoran qorninka mar waliba kama dhigna quduusnimo fikradda halkan toddobadaasi ay u taagan tahay waxa weeye dhammaystir ama tiro dhan yooxanaa oo ka hadlaya sida ilaah uu u barakadeeyey masiixa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda afar iyo soddonaad sida tan waayo kii ilaah soo diray ayaa hadalkii ilaah ku hadla maxaa yeelay isagu qiyaas kuma siiyo ruuxa
sirmimayno sibihi masiixan subax walba ku soconayo sirmimayno samata baxno ciise magsiixa nasifeeyo nasaaciidayo samimayno samata baxno ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo samata baxnay samata baxno ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo samata baxnay masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin